shil gaari oo dhaliyey khasaare baaxad leh ayaa ka dhacay dalka itoobiya ugu yaraan lix iyo labaatan qof ayaa dhintay kadib markii bas ay saarnaayeen oo ku rogmaday gudaha gobolka oromada sida ay warisay warbaahinta faana ee kasoo waranta gobolka basku wuxuu ka ambabaxay magaalada shambu oo ku taala galbeedka itoobiya wuxuuna kusii jeeday caasimada adisababa sida uu warbaahinta u xaqiijiyey kormeeraha amniga wadooyinka ee gobolka oromada asnaki misfin asnaki ayaa sheegay in afartan iyo laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilka gaariga wuxuuna intaa ku daray in tirada dhimashada ay kordhi karto maadaama ay jiraan dhaawacyo halis ah oo saacad weliba ay geeriyoon karaan shilkan khasaaraha badan dhaliyey ayaa dhacay maalintii talaadada aynu soo dhaafnay waxaana dalka itoobiya kusii kordhaya shilalka nuucan ah oo ay ugu wacantahay darawallada oo aan xirfadoodu sarraynin iyo gawarida qaarkood oo duug ah bishii diseembar ee sanadkii tegay ayay ahayd markii gaari xamuul ah oo rakaab waday oo ku dhacay webi mara gobolka sidaama ee dhaca koonfurta itoobiya waxaana shilalkaasi ku dhintay ugu yaraan kow iyo toddobaatan qof